hantidhowrka guud ee dowlada soomaaliya maxamed cali afgooye oo maanta shir jaraahid ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in si qaldan loo fasiray warbixintii shalay uu soo saaray oo ku saabsanayd in la la-yahay malaayiin dollar waxa uu sheegay in laga been sheegay warbixinta islamarkaana dadka qaar iyo warbaahinta aysan si wanaagsan u aqrinin sidii loo baahnaa waxaan arkaya baraha bulshada waxaa laisla dhex maraayo oo la sheegaya soomaaliya in lacag la lunsaday haddaad riboortka si fiican loo akhriyo aada u akhrisaanna meel ay taas kaga taala malaha hantidhowrka guud ee qaranka maxamed cali afgooye ayaa faahfaahin ka bixiyey baaris ay ku sameeyeen hay-adaha dowladda qaar daqliga ay ururiyeen iyo deeqaha caalamiga ah iyo weliba lacagaha maqan iyo kuwa sida qaldan loo isticmaalay
maamulkii maaliyadda sida loo maamulay iyadana khaldaad ayaan ka helna meeshaas ugu dambeyntii hantidhowrka guud waxa uu ugu baaqay in dowlada federaalka ah looga baahan yahay inay ka faa-iideysato warbixinta uu soo saaray ee ku saabsanayd habka maamulka maaliyadda marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jira haddaad wasiir ahayd hay-addii aada timid laba sano ka hor khaldaadkii aada ugu timid sidii aada u sixi lahayd dadkan ay meesha ku aamineen maalin walba wasiiradan iyo dadka la shaqeeyo meesha keliya ay ka heli karaan xog xor ah waa xafiiskan madax bannaan ee hantidhowrka marka waa in loo arkaa ribouradan inay yihiin wax waddankan wax ku kordhinaya golaha shacabka iyagana fursad ayay u tahay in ay waajibaadkooda dastuurigaah ka gutaan oo ay kula xisaabtamaan hay-adihii dowladda ayagoo fiirinaayo wixii qaldan
dhinaca kale wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo maanta ka hadlayay arrimaha maaliyadda dalka ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay caddeeyaan lacagaha lagu xusay warbixinta iyo meesha ay ku maqan yihiin
shalay baan anugu arkay galabtii aad uma wada akhriin laakiin waxaan ballan idinku qaadaya fikar walba wax waliba halkay ka yimaadeen iyo halkay mareen waa laysa wada ogyahay haddii markaa laleeyahay weli si fiican uma aqriine fikirkaa iyo fikirkaas ma sinna haddii la yidhahdo annaga ka jawaabay oo dhintay janaalka ha ka hadlo siduu doonay ha u hadlo annaga hadli doona si kastoo ay ahaato hadalka hantidhowrka ayaa yimid kadib markii uu soo saaray shalay warbixin dood badan ka dhex dhalisay dowladda iyo bulshada soomaaliyeed aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in hadalka hantidhowrka iyo warbixintii uu baahiyey ay si uun ku kala duwan yihiin sayid abubukar maxamed v o a muqdisho